wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo maanta aan kaga hadlayno maxaa keena burburka qoyska ku nool qurbaha gaar ahaan dalka maraykanka barnaamijkan maanta waxaa marti igu ah fartuun weli oo ah madaxa iyo weliba aasaasaha hay-adda isroon waxaan jeclahay in marka hore ay la soo dhaweysaan fartuun soo dhawo marka hore fartuun waa mahadsantaha deeq waxaa lagu jiraa sanadka labada kun labaatan iyo saddexda maraykankana waxaad ogtahay in soomaalidu ay soo galeen xilli hore ilaa iyo hadda waxaa soo badanaya burburka qoyska caruurta soomaaliyeed dhibaato badan ayay la kulmaan adigu maadaama aad ku dhex jirto communitiga islamarkaana aad ka mid tahay madaxda communitiga waxaan jeclahay in qoyska burburkooda waxaa keena in maanta aan kaa wareysto waxaana jeclahay su-aasha u wareyso inaan ku weydiiyo ah maxaa keena burburka qoyska ku nool dalka maraykanka
waa horta waa mahadsan tahay horta maraykanka waa weyn yahay waxaa maanta rabaa inaan ka hadlo minnesota aan joognaa minnesota burburka qoyskana waxyaaba badan aan burburiya laakiin waxyaabaha welwelka ugu badan igu hayo ama dadkeena ka shaqeeyo sideedoo kale ah waxa had deertaan ziyaado horta sanadkii dhammaa waxaa lagu jiraa waqtigii tagsiga marka tagsigu waqtigu yimaado waxaan aragnaa dagaal badan oo ka dhex dhaco familiga wiilka iyo gabadha labada qoyska dadka xaaska wiilka iyo gabadha isqabo waxaa taas way soo badataa marka dacwo ziyaada ah waxaa ofiskeyga marka waa xilliga tagsiga waa bishaan oo kale waa bisha xilliga february tagsiga adigu wuxuu bilowdaa december nagu bilowdaa dagaalku december uu bilowdaa af- dad qof baa toddoba caruura leh waxaa waxay leedahay anaa ku wada xareysanaya sababtay tahay guri waxba kuma soo daro ama waxaa laga yaaba gabadhaas tobanaya sano in ay wadanka ku nooleed aynan ogeynba wax tagsi la dhaho ee gabdho kale usoo sheegana ladanaa heedhe n lacagtii tagsiga qaabku xareysa adiguna ay soo fahamto in wadanka suu u shaqeeyo den wiilkii waxaa laga yaabaa inuu leeyahay naa waxna anaa ka shaqeyn jira weligeena sida ku hayanaa baxuu leeyahay den shirkad waxay isku imaaneysa aan kala tagno iyo carqalado iyo kabi iyo iyo dagaal taas marka waxay ka bilaabataa dagaal in meeshii ama furitaan dhaco ama dagaal intuu dhaco booliiska loo waco booliiska markii loo waco uu ninkii guriga ka baxo child support markii qofka nine one one loogu waco oo gabadhu tiraahdo ninkii wuu i dilay ama waxbuu igu sameeyey waa taqaanaa wadankan wuxuu bilaabaa in investigation badanaa socdo qeybta ceerta waxaa laleeyahay child support waa inaad bixisaa gurigii ka bax haddana waxaa yimaado colaado badanaa yimaado oo gabadhii wiilkii aan ka dhex aan aynan isla hadlaynin markaa meesha waxaa ku gubta caruurtii ku gubata waxaa kaloo ku gubto guriga aasaaskiisa dhan wuu isku dhex yaacaa marka taa kow waxay ka imaataa dhaqaalaha sanadka sanadka tagsiga ka imaataa laakiin taa keliya ma ahane conversation kasta dhib kasta oo ka dhaca qoyska soomaalida hadda at least inta aanan waxaa laga yaabaa bishii labaatan qoys oo iswadata inay yimaadaan ofiska yimaadaan waxaa laga yaabaa nine percent waxa waaye waa dhaqaalo wax la isku haysto marka waan yaabanahay dhaqaalahan baaso la isku haysto muxuu yahay waxaa laga yaabaa gabadhii inay shaqeyso wiilkii shaqeeyo ilmihii iskuul aadayaan waxaa laga yaabaa governmentka inay wax ka saacideyso markaa isku barbadhigtid faamiliga soomaaliya degan ee waxay cunaan la iyo kuwan say systemka u yaqaaneen ceertii qaata guri friya degan ilmi waxaa laga yaabaa jaarkeeda inuu inuu geeyo waxaa laga yaabaa odag inuu taraag saareeyo ama uugar wada ama meel kasoo shaqeeyo risiq badan ayaa yaala meeshii haddana waxaa u malaysaa abaar meel aan aan aan aan aan meela ka tabaadacanay jirinin is aaminaad isxaqdareysi qof qof aaminsan gabdhaha wiilasha hadda aan aragno ma jiro marka waxaa u maleysaa nio dhibaatada ugu weyn ee hadeerta aan aragno dhaqaale ka dhacdaa way marka xafiiskiina maadaama aad tiri xafiiskana ay imaadaan ma xafiiska markay isku dhacaan ayay toos u imaadaan mise markii ay booliska u tagaan oo arrinta booliska ay een, faraha ay ka baxdo markaas kadib ayaa laydin imaadaa mise intaan booliska la aadin ka hor ayaa laydin imaadaa may xaf- xafiiska waxay imaadaan marka arrinta dhani qasan tahay oo gabadha booliiska wacdo child support ay sameyso ama isaga uu- uu- uu- uu- uu looyar hayr garaysto uu leeyahay in- uu- uu- wax dhan markay isku qasmaan oo looyar lacag kasoo dhamaystirto The other problemka hadda reasonka aan kula hadlay waxa waaye looyaradii soomaalida way barteen markay gabadha iyadoo xanaaqsan ama ay gabar kale war kasoo qaadato ama community kale dad kale ay la soo hesho looyar u hayar garay looyarka hadda soomaalidu way barteen awal saacadii laba boqol iyo konton aan kaa qaadanaya boqol iyo konton aan kaa qaadanaya looyarka soomaalida qoyska dagaalkeeda hadda ku dhex jiro ma ka qaadanaya xitaa saacad wuxuu leeyahay shan kun horta kow meel iigu shub shanti waxaa laga yaabaa ma dhahaayo war meeqsaaca iigu shaqeynay kayskayga maxaa ka baran maxaa ka qaban kartaa ma dhahayo gabdho badan iyo wiilal badan hadda waxaa aqaanayso bal soddon afartan afartan kun laga qaatay wax allaali wax la sameyn aynan jirin marka waxa laysku haysto iyo wax looyarka ay ku bixinayaa badan marka Ma- een, waxa waxa waxa looyarka lagu bixinaa marka labadooda hadda dadkii u- gruupka ugu dambeeyay aniga gabadha tiimka waa waan waxaan isku xisaabinay labadii sano ugu dambeeyay isku dheganay inta ku baxday lacagtaas guri waa gabi kartaa Mm.
waxay ka bixi karaan section 8ka lacagtan la isku haysto way ka bixi kartaa laakiin lacagtii oo dhan waxay aadaysaa waxay aadaysaa attorney attorneyaashiina wayna barteen waxaa leeyahay maba kula hadlaayaba adoon intaas keenin and then marka markay noo imaadaan waa adoo lagu dhex tuuray badii indian ocean lagu dhex tuuray markaas waxaan isku daynaa inaan wixii kala fiiq fiiqna oo niraana bal horta labadiina waa isku kacdeene war ilmihii aaweye yaa kale oo oo arrintan idinku jira waxaan weydiiyey qabiilka ay yihiin qabiilka waxaan wacaa odayaasha odayaasha xili maandhe waa kuu duceyn arrintan intaasoo sanaan ka shaqaynaynay gacantan kala baxna oo gabadhuna na maqli mayso ama wiilkuna ma maqli maayo labada qof qofaa dulmala already marna wiilkaa ah, wax cirka laga Aa, soo dhibana tuuraya ah.
marna gabadhaa dhibana oo waxaan aragnaa actually waxaan aragnaa wiilal dhiban badiyaa dadku waxay u maleeyaan haween kale inay dhiban yihiin laakiin waxaan hadda aragnaa wiilal dhiban oo raba reerka inay dhaqdaan oo rabaan inay ilmihii haystaan laakiin gabadhii ay noqoto mid cirka laga soo tuuray marka meel meelba inkaar inaga haysataa that's why aan aan islee bal caawada aan ka wada hadalno arrintaas ma jiraa marka kiisas saas oo kale ah oo aad qabateen xafiiskiina u fariistay oo ku guuleysateen oo aad xaliseen oo guryihii dhibkaasi ka jiray hadda barooqaa ka jirto
meel horta gabar nin aan- hadduu qofku ku dilaayo ama wiil ha ahaato ama gabar ha ahaato sheekadu mar hadday gaarto boliis aan isu waceenaa aaminaad daraa timaado ama qofkaaniito dabcan xaqa u leedahay haddaad dareentid in qofkaan u naftaada uuna badbaadinaynin qasab waa inaad raadsataa aad saboor raadsataa ama aad dad raadsataa laakiin mar haddii boliis la isugu wacay oo ay noqotay em, sababta tawa igu xoog badanta ama adi- ama adiga waa idishay ama waa ibah dishay boliisa kugu wacaya boliiskana loogu wacayo waa haddaba waa idiin sheegaa naftaada hadday ku jirto qilqiil waa inaa boliis kaaga wactaa oo anig kama soo horjeeda boliis la wacayo waxaa ku xisaabtantaa laakiin heblaayaa wacday ama intaa muranayo ama indhaha la ii guduudiyaan boliis wacaya booliiska culturekaaga ma yaqaanaan diintaada ma yaqaanaan adiga kuma yaqaanaan waxay ku arkaan see familigan aan u jijabin karnaa asagii banaanka loo saaray keligaa iyo caruurtii ay tihiin yaa american joognaa ceertaada qaadan kartaa ama waa shaqayn kartaa ilmahaaga wadan kartaa laakiin waxaa ku xisaabtantaa kont- boqolkiiba konton guri ah oo sideed caruur sagaal caruur ay haysatay xitaa haddaad saddex haysatid ilmaha ilmahaas waxay ku sugan yihiin qilqiil ma fahamtid marka markaad naawan intaad wacdeed qaarkood waxaa aragnaa labaatan jeer waca sanadkii oo mar allaali laba kelmood markii la isla dhaafo naawan u waca dhahana guriga guriga iiga bax qaarkood booliska iyaas bartay waaye lacagtan sanadka la soo celiyo ee canshuurta ah waxaan ogahay een, qofka keligiis nool markii uu shaqaysto inta badan lacagaha iga celiya sax laakiin qoyska oo kale markay caruur haystaan oo loo soo celiya lacagta marka lasoo celiyo dowladda ay soo celiso ma caruurtaa leh ma gabadhaa leh ma ninkaa leh horta yaa si gaar lacagta u dhaxaqaasarto yaa leh
horta anigu tax attorney like waxaa kuu hubaa lacagta dowladda waxay usoo celinaysaa in qoyska caruurta iyo faamiliga kor dhaqaaluhu kor ugu kaco so markuu taxi badan kuu soo nocdo dhowr waxyaabadaa ku sameyn kartaa meesha aad ka liidatid haddii kaba soo qaad baabuurka uu uu vaanku ka halaysan yahay ama odayga gaarigiisu wax ka siiyey dhaqaale inaa meel kor ugu kicisa number two inaad dhigaal dhigtid oo aad beritool haddii abaar dhacda ama haddii wax dhacaan wixii aad haystid another thing oo dadku ay sameeyaan aan soomaalida ahayn waxaan arka ilmihii waxay ugu ridaan account si maxay talo cunugii ama kun doolar ama shan kun cunugu markuu lix iyo toban toddoba iyo toban sano gaaro waxay Wallahi iska tusaysaa jaamacadaa ka baxshaa.
waxay tusaysaa cunugii soddon kun akaanka ugu jirto koolajyada ugu qaalisan inay free scholarship siinayaan cunugii sababtooda waxay arkeen waalidkii dhalay cunugan waxay u bilaabeen isagoo yar account inay wax ugu ridaan marka lacagtan hadda taksiga marka soomaalidu ay qaadato laba waxay u baxdaa in gobol laga dhiso guri oo oo oo heblaayo villay dhisatay la yiraa ama heblow soomaali business kule ama kenya business kule ilmihii wax loo sameeyo way yaryihiin badiya qoysaska dagaalka ka jira intaan is aragnay laakiin lacagtan dib loogu soo celinayo waa inay faamiliga qoyska dib ugu noqotaa ma aha wax ama aabuhu keligiis leeyahay ama hooyada keligeed leedahay waa qoyska dib inay lacagta ugu soo noqotaa
waay anagoo gabagabadii aan kaga hadli doono halka waxa uu yahay laakiin dhinaca kale culummada oo kale een, masaajidada dhibaatadaada aad ka sheekeynayso kale ayagana sidoo kale way ka sheegaan Een, qoysas badan ayaa saasoo kale u taga Een, xafiisyadii communitiga lahaa sida xafiiska suron oo kale saasoo kale loo imaadaa dadka imaanaya marka ma dadkii soomaaliya kasoo qaxay waaweynba mise ciyaalkii inta ku dhashay see walaahi ah markay guursadaan isqabanaya da-da maxaad ku qiyaasi kartaa dadka isqabanaya say walaahidu straight lawyer u aadaan ma fahamtay de maba ma anaka ma aaminsana dhaqankan oo oo oo waxay aaminsan yihiin waxay aaminsantaa gabadhu hadduu wiilku ku xumaado oo ama aabo u sheegto ama hooyo u sheegto ama qabiilka u sheegto waxaa laleeyahay naahede divorce oo cebe ninka meesha ku hayso culturekeeni fiicnaa um, oo familiga la isku celinayay ilm- say walaahida maba rabaan waxay leeyihin i'm gonna do my rights and then waxay aadan lawyer that's why aad arkaysaa haddaad taariikhda fiirisid say walaahida divorcekooda waa almost waxaa six percent waay maba isku gaaraan shan sano because waxay aaminsan yihiin ideadan i have my rights i have my rights yeah but haddaad fiirisid cadaanku qofkii uh, one example aan kaaga soo qaada gabaraan maalin isla hadleen waxaan ku leeyahay meeqsanaa oo wiilkan aad aad- aad isla nooshiin isqabtiin waxaa isla noolnahay lix sano iyo bar meeqa caruuraa isku leediin waxaan dhalay tirsha caruura marka waxaan ku dhahay by the time aa isguursateen ilaa hadda shan caruuraa dhashaa ninkaa ma taqaanaa horta aqoon ma isku leediin because waxaa mashquul ku ahayd inaad idin dhadhashid ma istaqaanin ninkan ma ma maxaa ka wadaaya uu tiri ma istaqaanin aan ku yidhi dabase intaas sano oo dadku isqabaan qof perfect ama jiro t v waxaa ka arkays it's not true Um, marka say walaahida maba mabana rabaan dhaqankeena mabana rabaan inta badanoo hadda aragna waxaa dadkeenii at least xasuustay soomaaliya dhaqankeedii ahaa aabayaashii iyo hooyayaashii iyo community qabiiladii iyo dadkii dad soo uh, dib usoo noqday inay yihiin gabdhaha badiyaa hadda gabdhuhu khalad ay fahamseen isulaanka fahamseen daadama organization haweenyahay gabadhii soo dacwoota oo fartooda iyo tiimka buda inta qaataan wiilka madax kaga garaacaan annaga waxaa ma sameyno Eh, waxaan ihahnaa wiilka marka soo dacwoota haa gabadha wiilkaan raadinaynaa labadoodaan isku keenaa qabiilkaan raadinaa den waxaan aragnaa meesha caqaduhu ka taagan badiyaa waxaan arkaa labadooda inay dad madax isla galeen oo balaayo kale ay dab soo shiday and then final markay dhiiqa ku dhex jiraan ay yimaadaan ay dhahaan dhiiqadan se uga dhex baxnaa and then waxaan isku daynaa inaan ka saarno intaan awoodin laakiin the biggest problem oo dhaawacu gaaray waa caruurtii inta labadoodan uh, wiilkan iyo gabadhan ay isku dhegan yihiin oo ay balaayo isku isku sameynayaan waxay boqolkiiba boqol hirmaamaan dadkii ay een, ilaah kasoo ay beereen oo guriga ay ku hayeen waxaa arkaysaa ilmihii haddaa saa tiraa xitaa ma libirsanayaan traumada ku dhacda darteed
waay Een, ugu dambeyntii marka maadaama dhibaatooyinkaas aan kasoo sheekeynay oo aan fahanay oo communitiga aan la wadaagnay xalka muxuu noqon karaa maxaa xal ah
والله دكتور جو عم حل وكفكرنا هبيني مالي لكن عم أنا سومالي وحن جوغ أيضا دكتور مساكينين إن كم وضح هذا الكشي كده هدي لعكو بلا وتلعنا كده ماتو I'm not sure حل ماشي لو كينا because احترام كما جرو كالكعل كما جرو قويس كما جرو قفل بؤون أو حديرتان lacag baa laga sheekeen lacag ima siiyo waxba ma keento guriga een, kan ima sameeyo intaasoo lacagaan xagbad ugu jira ama ayuto ugu jiraa dadkii mashquula la isku yaniyo it's all about money aniga ma ku koranin een, lacag ka fikirku ma koranin miskiinimo waa lagu soo koray qoysas masaakiinaan ka wada dhalanoo ka nimid haddii waxaan jeclaan lahaa aniga in sheekadan war maxaa iimaanka naga qaaday oo oo lacag una isugu dheganahay haddaad milyaneer tahay aad keligaa tahay ama reerkii aad gabadhaana ee labaatanin guursato ama wiil aad tahay intaasoo caruuro kala gooni hadda shid minnesota iyo america xabsi ay u dhisanayaan you know, budgetka marka la baasiyo end of the year cunugii soomaaliya taariikhda madow waxaa lagu tusaaya eight grade hadduu ka bixi waayo daas meesha reportka ay ka helaan state budgetka si ay u dhisaan more xabsi more police budgetka waxaa loo dejiya cunuga aan sideeda kala aan eight eight grade ka bixinin marka in directly waxaan sameynaynaa future polices iyo future xabsiyaan dhisowna anaga laakiin muhiimadda waxay tahay oon hadda maanta tan kaga dhawaajinayaan kaaga mahad celinaya wa maxaa naga maxaa naga soo damage intuu naga soo gaaray oo dhaqaalaha la isku dagaalanayo guurka iyo hooyo aabo household islaamnimadaa sabhor garayso culture kastaa sabhor gareeyo in dib la isugu noqdo oo la yiraahdo war maxaa muhiim ah ma lacag unbaa laga hadlayaa labadan wiilkan gabadhan isguursanaya inay isbartaan caruurtaana la badbaadiyo reerkana la badbaadiyo walaalo waay hadda suroon sanadkii labaiy tobanaad ayaa u dhashay maasha allah dadaal badan aad samayseen dadka soomaalida oo caawinaad u soo raadsada oo dadkii soomaaliyeed ah oo adigu aad ka dhalatay markii hore dhib ayaa isku qabtiin tusaale ahaan oo kale xafiiska waxaa ka shaqeeya dhowr iyo toban qofood oo isugu jira cadaan madow soomaali yaa sideed toban qof dad kala duwana ka shaqeeya xafiiskii marka dadka qaarkood iro deeqeela kasoo bilaabi jireen markaasaa dhegeysan aamusa saana loo hadlaa saana wax hooshada loo dhammaystaa dadka qaarkood markii ay ay arkaan qof albaabka fadhiya oo aan ahayn qof soomaali ah waxay dhihi jireen noogu yeer fartuuna harna aan la hadalno bal hadda ka waran habdhaqanka soomaalida markay xafiiska imaadaan maxaa iska bedel
wallaahi horta staffka nala shaqeeya waxaad eertaan boqolkiiba toddobaatan waa wada soomaali oo isu anaa waxaa idhaa anaa seniorkiina ah waxaa joogo dad yaryar oo jaamacada ku jiraan dad ka baxeen laakiin first generation anaa joogo yaa yar kalo cabdulaahi la dhahay ismaan hadda waa soo badanay way dadka aan soomaalida ahayn wayna barteen annaga waxaan dhahnaa meeshan waa soomaali leedahay qeyladeena iyo ma isdagaalin waxa umalay inaan isdagaali jirnay anagoo qeylinayn markayna arkaan dhaa may may dagaal ma jiro sidaana culturekeena yahay dadka meesha noogu imaado kabasoo qaadada january oo kale food shirk waa arda qolkeena waa yariis waxaan bixinay shan boqol iyo sideetan iyo laba qof qolkaas yar ujeedin aan waxaan ka bixinay cunto badan aan bixinay boqolkiiba sagaashan iyo awsay sideed dadka noo imaado waaye qoysas waxay nooga imaadaan lixdan toddoba zibkooday ka imaadaan oo minnesota dhexdeeda ku yaalo waa garan kartaa county kastay dadkeena ka imaadaan aan sababta nooga imaadaan hadda waxaa waaye dadkaagi waaye waa shahaasaa la isla cabaa laakiin baryahan intii dhowr sano iga maqlaysa anoo qaylinayo waxaa noo imaado dhowr adiga markii ayaan la joogo waxaa noo imaado qof laba qof iyo saddex qof oo meesha dhan sas nagu rida na aflagaadeeyo ana badiya gadaalan jooga ama waa maqanahay soo leeliya caasho iyo cabdiye iyo gruubkan dadaa noo yimaada aflagaado juqu nagu siiyo marka anagio dadka u shaqeynayna like I said boqolkiiba sideed sagaashan iyo iyo ka badan laakiin intii howl aan qabanayno oo dhan hadda kaba soo qaad maanta oo kale mida noo tirisay oo oo naftan welita maalin dhexdaas ninaa yar boliis aynu kugu caawaa idi xiraa marka dadka gruubka hadda hore ka shaqeeya oo leelii caasho ahayn waa waa sideed iyo toban jir waa sagaal iyo toban jir waa dad af soomaaligii ku yaryahay dhaqankii laakiin waalidkii inta soo hadleen dheheen hortuuna meesha ilma ka shaqaalaysay because culturekii dhaqankii ay waayeen waa ilma lasoo xanaaneeyay haddii hooyo soomaaliyeed ama ba soomaali inta kuu yimaado saa kuu fiiro ku dhaho war waa maxaa afsomaalia ku hadlaysa war bax iyo waa wax afsomaalia ku hadli karo maxaa sameynay weliba cunugiyo dadaalayo cunugiyo dadaalayo rabo marka inta fiiriyaan meelaha ay leeyihin soomaali culture member oo aadan waana inaa meeshan ka shaqeeyo haddowsaan yahayba haddowsaan yahaba marka dhaqanku meesha wuu fiican yahay laakiin dhibaatada hadda noogu weyn haysto xitoon maantadan ka wada hadlayna waxay tahay albaabkan ugu dhegan food shelf uu ka bixiyaa cuntuu bixiyaa dadkayagu waan waan yaa maalindooda u tagay ninka siiyo waxaan ku dhahay how do you do how, how is my community doing everything is perfect oo igu dhah annagana maantadaana ugu dambayso mid yara oonaysa oo luluuq ku jirta oo islaan u tiris marka dhibkana waxa waaye inta dadku way fiican yihiin laakiin in xuna waxaa jirta naftan ugu dhibtay
waaya waxaan rajeynayaa in een, dadka boqolkiiba boqolta ma wada fiicnaanayaan sababto ilaah sida u uumay Sax.
kaada xun iyo kaada een, fiicanba inaad isku wadatana muhiim waaye sababtoo ah bulshadii adigoo aad u qidmeynayso oo aad saaka aad usoo labisatayna oo adeegto ayay ka mid yihiin waataa daawadayaal intaas ayaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkaasi oo maanta ay marti ugu ahayd fartun weli oo ah madaxa iyo weliba aasaasaha hay-adda isaroon oo fadhigeeda uu yahay magaalada